badan dowladda masar ayaa ku dhawaaqday in heshiis laga gaaray biyo xireenka webiga niil ee ay dowladda ethoobiya ka dhisayso waddankeeda kadib wadahadallo dalalka masar suudaan iyo ethoobiya ku dhex maray magaalada tan washington waryaheena xuseen saxnuune ayaa warbixintan qaahira nooga soo diray heshiiska qabyada ah ee saddexda dowladood ee masar suudaan iyo ethoobiya ay isku afgarteen ayaa yimid kadib markii ay yeesheen kulamo dhowr ah oo aada u adag oo dowladda maraykanka ay dhexdhexaadinayso sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani masar tv-ga qaranka dalka masar ayaa baahiyey war qoraal ah oo si wadajir ay u soo saareen saddexda dowladood ayaa lagu xaqiijiyey wasiirada khayraadka biyaha iyo arrimaha dibadda ee dalalkaasi inay isku afgarteen heshiis lagu soo afjarayo xiisada ka dhalatay biyo-xireenka dalka ethoobiya kulamada ay yeesheen wasiirada ka socday dalalka suudaan masar iyo ethoobiya ayaa ka dhacay magaalada washington ee dalka maraykanka kaasoo garwadeen ay ka ahayd xukuumadda washington wadahadallada ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda iyo kheyraadka biyaha ee dalalkaasi oo afar maalmood ka socday dalkaasi maraykanka waxaa goobjoog ka ahaa bankiga adduunka iyo xubno khubaro ah oo caalami ah wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar waxay xaqiijisay in saddexda dowladood ay isku raaceen qorshe loogu talagalay qaabka loo buuxinayo biyo xireenka ethoobiya iyo weliba farsamo la xiriirta tallaabooyinka la qaadayo haddii ay dhacaan abaaro oo biyaha webiga niilka u yaraado wasiirada ka socday dowladaha masar suudaan iyo ethoobiya waxay sidoo kale isla afgarteen muhiimadda ay leedahay in la dhammaystiro wadaxaajoodka iyo in la gaaro heshiis ku saabsan qaabka uu u howlgalayo iyo in la sugo badqabka biyo-xireenka si uusan u yeelan saameyn xuna warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar ayaa lagu sheegay wasiirada in ay u xilsaareen guddiyada farsamada iyo sharciga inay sii wadaan shirarka washington si loo dhammeeyo heshiiska iyadoo la siinayo in wasiirada arrimaha dibadda iyo kheyraadka biyaha ee saddexda dal in mar kale ay ku kulmaan dalkaasi maraykanka labaiyo tobanka februari iyo saddexiyo tobanka si loo ansixiyo nooca kama dambayska ah ee heshiiskaasi kaasoo la filayo in la saxiixo dhammaadka bisha februari wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar waxay xusay in dowladda maraykanka ay diyaarisay dukumentiga heshiiska ah oo arrimahaasi khuseeya islamarkaasina ay masar oo keliya saxiixday dhammaadka kalfadhiga dowladda masar waxay qadarinaysaa kaalinta ay ka qaadatay heshiiskani dowladda maraykanka iyo tixgelinta gaarka ah ee uu siiyey madaxweyne donald trump si loo gaaro heshiis dhammaystiran cadaalad ah oo isku dheelitiran oo lagu gaarayo danaha saddexda dal ee ku aadan arrinta muhiimka ah ee saameynaysa gobolka oo dhan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda qaahira haddaba cabdalle axmed kaaliba oo ah garyaqaan ka faalooda arrimaha carabta iyo afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay heshiiska la filayo in ay saxiixaan saddexdaasi dowladooda marka haddii aynu eegno muxuu ka dhigan yahay ama muxuu soo kordhinaya heshiiskani horta weli ma aha heshiis si buuxda loo gaadhay oo qodobo leh ama qodobo la kala saxiixday ilaa iyo xilligaas ma jirto waxaana u egyahay heshiiskani gacan uur ku jirto oo weli aan kala cadaanin sidoo kalena hore waxaa looga bartay heshiisyadii biyaha niilka ama biyo xidheenka dhammaantood inay ahaayeen heshiisyo midba midkii ka dambeeya isaga uu ku siriixi jiray natiijada kama dambaysta tii labteedii ayaa mar kale ka dhex muuqanaysa heshiiskan oo waxaa la sheegay in bisha labaad sanadkan ay dhammaadkeeda ama bartamaheeda qalinka lagu duugi doono heshiiska kama dambaysta ah sidoo kale warar hoose ayaa sheegaya in aysan muujinin dowladda etoobiya ilaa iyo xilligaas wax debicsanaan ah oo ilaa iyo heerkii la rabay ah marka haddaynu isku soo wada duubno haddiiba la yidhaahdo heshiiskani uu midho dhalo oo uu ka duwanaado kuwii isaga ka horeeyey waxa uu noqon karaa un ama ku midho dhali karaa ama la odhan karaa natiijadiisii waa lagu gaadhay in dowladda etoobiya ay gaadho ama ay hesho hadafkeedii intii suurtagal ah sidoo kalena dowladda masar aysan wax dhibaato ahi kasoo gaadhin heshiiskaas marka waynu eegi doonaa xaaladuna welima aysan kala cadaanin dalalkuna waxaad moodaa inay heshiiska diyaar u yihiin hase ahaatee weli dowladda etoobiya ayaa aan odrhanin waanu saxnay anagu ama saxiixa noocaas ayaanu dhiibanay xiisada ka taagan webiga niilka ayaa bilowday sagaal sano ka hor kadib markii dowladda ethoobiya ay bilowday dhismaha biyo xireenka weyna oo ay doonayso in ay ka dhaliso koronto dowladda masar oo inta badan dadkeeda iyo beeraheeda ay ku tiirsan yihiin qulqulka biyaha webiga niilka ayaa u aragtaa inuu saameyn ku yeelanayo biyoxireenkaasi haddii aan heshiis rasmi ah laga gaarin muranka ka dhashay biyoxireenka ethoobiya ayaa sababay inay isku hanjabaan marar dhowr ah madaxda dalalka masar iyo ethoobiya xuseen saxnuuni v o a kahira